Haweenka saxafiyiinta ah ee ka shaqeeya xarumaha warbaahinta ee deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ah kuwo si firfircoon uga qayb qaata shaqooyinka maalinlaha ah ee warbaahinta laga qabto sida tebinta barnaamijyada iyo wararka. Sidoo kale, gabdhaha wariyeyaasha ah waxa ay door fiican ka qaataan tebinta sheekooyinka xilliyada doorashooyinku jiraan. Qaar ka mid ah gabdhaha wariyeyaasha ah ee ka hawlgala warbaahinada ku yaala magaalada Kismaayo ayaa idaacadda Waamo uga warbixiyay doorka ay gabdhaha saxafiyiinta ka qaataan tebinta sheekooyinka xilliyada ay doorashooyinku jiraan, iyagoona sheegay in kaalin weyn ay ka qaataan tebinta sheekooyinka la xiriira doorashooyinka.
Gabdhaha wariyeyaasha ah ama warbaahinta ku jiro doorka ay ka qaadan karaan tebinta doorashooyinka waxay tahay gabdhaha waxay ka mid yihiin dadka warbaahinta qeybta ka ah oo ka shaqeeyo sidoo kale waxay sameeyaan barnaamijyo warar iyo sheekooyin intaba la xiriirto sheekooyinka tebinta doorashooyinkana waxay la mid yihiin barnaamijyadaas la sameynayo ama mawduucyadaas laga hadlayo warbaahinta waxyaabaha ay qabatay kamid yihiin dabcan waxaan is leeyahay in door ay ku leeyihiin ayna sameeyaan maadaama ay warbaahinta kaalin ku leeyihiin waxaan aaminsanahay in boqolkiiba boqol gabdhaha ay uga fiican yihiin weliba ragga maadaama xasaradaha iyo konfalektiyada ama ay aada u badan tahay waxaan aaminsanahay in si yacni degan xasilooni ku jirto meelo badan laga fiiriyey yacni inay kaataa gabdhaha yacni ay ka tabin karaan marka ragga ay ka hadlaan rag waxaa laga yana cardiifad ay qaado inkastoo dee shuruuca warbaahintana yacni cardiifad iyo waxyaabaas in qofka qaadin dhexdhexaad uu noqdo loogu talagalay laakiin sida ognahay dumar iyo rag hadda isku cardiifad maahan haddaan usoo noqdo tabinta doorashooyinka ee ku saabsan haweenka door intee la-eg ayay ku leeyihiin door weyn ayay ku leeyihiin haweenka doorka ay inta ku leeyihiin ma aha mid lasoo koobi karo waa og tahay doorasho markii loo soo noqdo ama election sida loo yaqaano way iska xurguf badan tahay xaaladaheedana way badan yihiin wax inta lagu soo koobi kara ma aha waxyaalo badan oo micnaha ah oo iska hor imaadaa jirto waxyaalahaas marka inta badan gabdhaha way ugu dhabar adeegaan oo waxay ku dadaalaan in ay micnaha kasoo muuqdaan bartaas doorka ay ragga ku leeyihiin door ka laba jibaaran inay dumar electionka hadda u dambeeyey ee jubbaland ka dhacay anaaba qayb ka ahaa nasteexa ahaan oo soo tawinaya oo la ii diraayay saasoo ta anoo kamira xitaa isticmaalaynin oo idaacad mb three isticmaalayay ayaa waxaan kusoo tawinayay mb threegeyga oo la iigu kalsoonaaya islamarkaasina la ii diraayay waxaa jirta gabdha har iyo jeer u taagan in ay muuqaalo qurux badan ka soo duubaan doorashooyinkaas hab ibsamo sacadka ay u socdaan inay soo duubaan oo ay soo bandhigaan marka kaalin weyn iyo boos weyn ayay ku leeyihiin gabdhaha waxaa looga baahan yahay in ay sameeyaan si ay doorkooda ama kaalintooda u qaataan in ay u dhabar adeegaan in ay soo muuqdaan ayaga marka hore gabdhaha wariyeyaasha ee ka howlgala warbaahinada kala duwan ee gudaha magaalada Kismaayo ayaa ah kuwa u diyaarsan sidii ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen tebinta doorashooyinka madaxtinimo ee lagu wada inay Jubbaland ka dhacaan gudaha sanadkan